أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya oo hadallo bahdilaada kula kacay madaxda ugu sarraysa kooxda ridada soomaaliya kuna tilmaamay wax liidan oo aan tabar iyo taag lahayn xilli ay sii kordhayso xiisadda ka dhex taagan maamulada addis ababa iyo muqdisho warbixin ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose oo farac cusub oo uu yeelanayo macadka qurdubo ka hirgeliyey degmada jamaame iyo xafladdii furitaanka oo kelimaad kala duwan laga jeediyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo daryeella'aan ugu dhimanaya gudaha xabsigaasi xildhibaanno ka tirsan murtadiinta oo arrimaha faahfaahiyey ayaan faafreebka ku soo qaadan doonnaa sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonnaa roobab ay ku dhinteen ku dhowaad boqol ruux oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay qaybo ka mida yeman iyo qoysas badan oo ka barakacay roobabkaasi wararkii ugu dembeeyey ayaan soo gudbin doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladda filistiin ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumahan ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya ayaa hadallo bahdilaad ah kula kacay madaxda murtadiinta kuna tilmaamay kuwa la mid ah qaaqlayaasha baraha bulshada islamarkaana aysan lahayn wax tabar iyo taag ah oo ay ku difaacdaan magaalooyinkooda iyo xarumahooda ciidan haddii ciidamada gaalada ay isaga baxaan soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale waxaan ku soo qaadan doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonnaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida oo madaxda xukuumadda muqdisho ku sifeeyey qaaqlayaal mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa jeediyey hadallo ay si kurul ugu weerarayaan madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda muqdisho genaraal baasha dabeela buuta oo ah safiirka etoobiya u fadhiya magaalada nairobi ee kenya ayaa qoraallo uu ku faafiyey bartiisa twitter-ka wuxuu ku sheegay in xukuumadda muqdisho aysan hal maalin sii jiri karin haddii ay ciidamada shisheeye isaga baxaan soomaaliya haddii ay ciidamada etoobiya iyo kuwa kale ee midooda afrika isaga baxaan soomaaliya dowladda taagta daran ee fadhigeedu yahay muqdisho siima jiri karto durbadiiba waxaa dalka qabsanaya al-shabaab waxaa sidaasi yidhi baasha dabeela safiirka etoobiya ee kenya ayaa ku eedeeyey kooxda xasan sheekh maxamuud in ay ku abaaldhacayaan ciidamada xabashida oo weligood ahaa awoodda ay ku taagan tahay tan iyo labada kun iyo afartii markii cabdulaahi yuusuf nairobi madaxweynaha loogu doortay ciidamada etoobiya ayaa dowladda soomaaliya ka difaacayay argagixisada ayuu hadalkiisa sii raaciyey safiirkan xabashiga ah isagoo u muuqday in uu meel iska dhigay dhaqamada diblomaasiyadda ayuu ku faanay etoobiya in ay tababaro u fidisay maleeshiyo beeleedyo soomaali ah si ay ciidan ugu noqdaan xukuumadda muqdisho dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa ayaa madaxda xukuumadda muqdisho la meeldhigay qaaqlayaasha baraha bulshada ka qayliya una qalmin in madax dowladeed loogu yeero toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay ayay madaxda dowladda etoobiya soo saarayeen warar ay ku weerarayaan kooxda villa soomaaliya ee uu madaxda ka yahay xasan gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shaahadaa warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya rabab mahigaan ah oo daadad watay oo ka daaya waddanka yemen dhimashada ayaa gaartay ilaa sagaashan iyo toddoba ruux iyadoo ay ku barakaceen in ka badan kun qoys gobollada ugu daran ee musiibadu ka dhacday waxaa ka mid ah xudeyda xaja iyo ma'rib waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey een qarax ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow ee shabeellada dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku lugeynayay waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka n f d ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen askar ka tirsan kuwa dowladda saliibiyadda kenya oo ku sugnaa tuulada madax muruub oo hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa kuwaasi oo ilaalo ka hayay ceelbiyood dowladda saliibiyadda kenya ay ka qodanaysay deegaankaasi dagaalka ayaa markii muddo kooban uu socday askarta saliibiyiinta kenya waxay bilaabeen inay isaga cararaan deegaanka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta faafreeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa alqaacidada maali oo la wareegay saldhigga magaalada qosi mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa horumaro ballaaran oo dhanka ciidanka ah ka sameynaya furimaha dagaalka iyaga oo laba maalmood ka hor la wareegay gacan ku-haynta saldhig ciidan oo ku yaal mandiqadda aribanda mu'asasada zallaaqa waxay shaacisay in ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada allah fadligiis ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta saldhigga milatari ee laga difaaco magaalada qoosi ee dhacda waddanka maali halkaas oo ay ku sugnaayeen milatariga riddada ee bomaako mujaahidiintu waxay faafiyeen muuqaal kooban oo la fiirsan karo qadar sikina ah kaasi oo muujinaya in saldhiggan milatari uu gacanta mujaahidiinta ku jiro waana mid ka mid ah saldhigyada milatari ee ay mujaahidiintu la wareegeen maalmihii dambe saldhiggan ciidan ee ay ciidamada mujaahidiintu la wareegeen waxaa horey ugu sugnaa ciidanka gumaystihii faransiiska ee dalkaasi isaga cararay waxaana kadib la dejiyey ciidanka riddada maali kuwaas oo iyagana ugu dambayn isaga cararay laba maalin ka hor dhanka kale waxay mu'asasada azallaaqa faafisay sawiro muujinaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ku sugan mandiqadda oo qaadanaya duruus ku saabsan dhanka ciidanka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maraakiibta shisheeye oo dhibaato ba-an ka wada xeebaha degmada eyl kalluumaysatada ku nool degmada eyl ee gobolka nugaal ayaa ka cabanaya ku dhowaad boqol markab iyo doonyo shisheeye oo dhibaato ku haya waxay tilmaameen in aysan badda gudaheeda ka kalluumaysan karin oo ay soo xabadaynayaan maraakiibta shisheeye iyo doomaha ku jira badweynta ilaa iyo xeebta kalluumaysatada degmada eyl ayaa sheegay in maraakiibtu ay hubaysan yihiin oo aysan u dhowaan karin islamarkaana ay iyagu uun warwareegaan xeebta soke ee badda haddii ay ka agdhowaadaanna ay rasaas ku soo furayaan waxay sheegeen in maraakiibtan ay iska haystaan badda cidda keentayna ay tahay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda muqdisho mararka qaar haddii ay gudaha u galaan badda ayay sheegeen inay shabaagyadooda ka jaraan oo ay iyaga laftooda dusha ka marayaan halka xilliyada qaarna ay rasaas ku soo furaan maraakiibta iyo doomaha ayaanan ahayn kuwa meel dheer jira oo qofkii xeebta taagan uu arki karo maraakiibtan ayaa xaalufin baan ku haya badda iyaga oo mar weliba dhibaataynaya kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka jillaabta badaheenna aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad eena saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto waxaa hadalhayn xoogan ka dhaliyey n arin ama kaag ku noqday shacabka soomaaliyeed kadib tallaabo uu qaaday murtad cabdicasiis lafta gareen hogaamiyaha maamulka ridada ah ee koonfur galbeed ninkan ayaa soo abaabulay banaanbaxyo lagu taageerayey dowladda xabashida itoobiya iyo in ay ciidankeeda gumaysi kusii haystaan gobollada uu ka harimiyo waa sawiro iyo muuqaallo la faafiyey kuwaas oo ay ka soo muuqanayeen shakhsiyaad uu soo kiraystay oo wata boorar ay ku qoran yihiin itoobiya ayaan rabnaa iyagoo dhanka kale ka soo horjeeday in ciidamo masaare ah la geeyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed haddii ciidamada itoobiyaanka ah ay banneeyaan arrinta la yaab kale ayaa waxa ay tahay in ay xildhibaano ka tirsan riddada iyaguna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin oo ay rabaan joogitaanka ciidanka itoobiya ee deegaanada maamulkaasi halka kuwo kalena ay iyaguna cambaareeyeen joogitaanka ciidamada itoobiya ee deegaanada maamulkaasi xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halkau idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan wilaayada jubbada hoose xaflad ballaaran oo lagu furayey macadka qurduba faraciisa wilaayada jubbada hoose ayaa lagu qabtay degmada jamaameh mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana ka qaybgalay xafladdaasi macadkan oo ku biiraya macaahidda qurduba ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa xafladdiisii furitaan ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin iyo marti sharaf ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka halkaas ayuu ka jeediyey kelimad ku saabsanayd ahmiyadda uu leeyahay cilmiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع أهمية علمك الموضوع وين بلارن وحبا كما قال كرنو مسائل حدد ما كورن دون إن شاء الله aan ka filna dhanka khayriyada maxaa nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam xadiid saxiixeynka mucaawiya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin diinta wax xifdiyaa lama dhihin intee baa xifdisan oo maanta gaaladii la socoto oo shahaadooyin waa weyn haysata wuxuu fahamsiiyaa diinta ujeedadeeda iyo dhuuxeeda ilaahayna waa towfiiq buu u daraa waa ku anfacaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin maxaa quruuntii hore lagu fadilay khayrukum qarnii uma aladiina yalunum uma aladiina markuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam aqoon diineed aqoon naftaan qiimaha ay leedahay jihaadka qiimihiisa towxiidka wax walba ilaahay ku fadilay dhinac walba waxaa la yidhaha mawaadda hadda la barto oo luqada iyo usuusha iyo waxaasoo dhan dadkaan uma baahnayn kulli luqaday ka fahmaayeen iyo mataqaanaa dhaqankoodii bay ka fahmaayeen boqolaal jeer bay ummaddan salafkii ay ka cilmi badnaayeen ummadda maanta jirta ma intaas keliya khayrukum man tacalama alqur'aana waclama khayriyadoo dhan waxay ku soo aruurtayba cilmiga waxaad u gudubtaa waa dariiqa jannada loo malaalayo man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu bihi dariiqan ila dariiqii jannada waaba hayaaba markuu baranayo dariiqan cilmigu waa dariiqii jannada tegi lahaa wey haddii kale waxaad u leexanaysaa wadagoodurka kayntuu qofku gelayaa sida dadka daraagiska iyo balaayada iyo maanta fooda dheer la baxay oo dufoobay qofku noloshu waa ka dhacaya marka dambaba hadduu diinta ka tago qadka dhan waa ka dhacaya inaysan diintu adiin adduun iyo aakhira inaysan kala lahayn adduunka noloba heli maaya dadka aan aan diinta lahayn maxaa reer yurub isu laynayaan maanta qofku dadka u dilaya ama isu dilaya haddii la-aan nolosha qiima uguma fadhido waxbuu dhacaya waxbuu dilaya waa kaas waa iska majnuun ummadda lagu soo diray wey marka khayriyada diinta waxaaba taa kaaga daran diintu waxay ku kala baraysaa sax iyo qalad qaabkaa dadka ula noolaan lahayd maxaa saxa maxaase qalada reer galbeed maanta sax iyo qalad kama jirto saa moogtahay sax iyo qalad kama jirto waxaa ka jirta maxaa kula fiican maxaa rabtaa maxaa ka yeeshaa bas adiga waxbaa kula fiican ana waxbaa il fiican weligan ba iswaafaqmayn halkan sax iyo qalad afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa dadka waa nin indhaqaba iyo nin indhala ilaahay baa ka dhig shareecada ninkii fahmayaan luu qabaa waxbuu u jeedaa cidna ku dhic isku dhici mayaan cidna ku xadgudbi maayo sax iyo qalad waa kala yaqaan wayara aladiina uutuu lcilma alladii unzila ilayka min rabbika alxaq wixii lagu soo dejinay xaq yihiin buu arkaa qofka muuminka kan kale xaq iyo baadil maba kala yaqaan maba kala yaqaan marka maxaa la rabaa maxaa saxa maxaa qalada qofku hadduusan kala garanayn oo uusan waxyiga qiimaynayn oo ku dhaqmayn muslimnimadiisiba sax maaha muslimnimada lagu sheegay waxa weeye masdaru tashriicaagu xageeya xagee shareecada ka qaadanaysaa horta addoonnimo ma ogoshaha haddaad addoon ogoshaha inaad tahay ilaahay addoonkiisa aad ahaato ma amarkaaga iyo hawadaada ku shaqaynaysaa matan sayidka iyo amarkiisa ku shaqaynaysaa kee waayo sayidkaaga miyaa ka amar qaadanaysa rabitaankiisa ku shaqaynaysa mise taada tan sayidka tan sayidkaa ku shaqaynaysaa marka qofku markuu islaamaya waa inuu aragtida ka islaama aragtida nadriyan wax la yidhaahdo fikriyan ictiqaadiyan manhajiyan wixii ilaahay xaggiis ka yimid baa saxa marka kitaabka haddaad baratid iyo sunnadan waxaad baranaysaa sax iyo qalad baa kala baranaysa waxaad wax ku sixi lahayd iyo wixii qalad ah baa kala fahmaysaa biidn illah intaa ku daayo bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay maamulaha macadka qurduba ee degmada jamaame الحمد لله غفور الودود والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم هدي سكدب waxaan u mahad celinaynaa mati sharafta ka soo qayb gashay furitaanka macadul qurduba mahadcelinta kadib waxyaabaha uu qabta macadka iyo wakhtigala soo furay iyo meelaha uu ka furan yahay macadul qurduba wuxuu ka furan yahay walaayaadka islaamiga oo dhan sida walaayada galguduud hiiraan bay iyo bakool shabeellada hooso jubbada hoose iyo jubbada dhexe macadul qurduba waxaa la furay kun afar boqol soddon iyo kowdii oo ku aadan labada kun iyo tobanka macadul qurduba waxaa la dhigtaa oo ardayga uu ka qalinjibiyaa afar sano kadib macadul qurduba shahaadada lagu qaato waa shahaado dugsi sare ardayga macadul qurduba ka qalinjibiyo oo shahaado ka qaato wuxuu si toos u fadhiisan karaa jaamacaadka waddanka oo dhan ardada ka qalinjibisay macadul qurduba waa macallimiin mudaro iyo mas-uuliyiin macadka qurduba wuxuu shaqeeyaa shanta maalin waxaan kaloon diyaar u nahay dadka ka faa'iidaysanaya jimcadii khamiistan in la qabto oo macadka loo qabto ama waha waaweynaadeen ama dad yaryar ha ahaadeene gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan si gaar a ugu maxadcelinaynaa annagoo ah macallimiintii iyo mudaradii macadka qurduba salaadiinta degmada jamaame salaadiintaas oo ku bilaabay macadka markii kow uu imaadayba awlaadooda inay soo dhoweeyaan macadkii ilmahoodina ay keensadeen sidii ay ugu daydaan bulshada qaybaheeda kala gedisan waxaan kaloo u mahad celinaynaa waaliga walaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis oo ka qayb qaatay macadka furitaankiisa iyo macadka qabanqaabadiisa iyo in jamaamo la keeno asaga oo shaqo badan ka qabtay macadka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa markaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mida kelimaadka kooban oo salaadiinta kale ah suldaan maxamed deeq iyo sidoo kale suldaan cabdifataax ay ka jeediyeen furitaankii macadka waxaan horta ilaahay si guud uga mahadnaqaynaa ilaahaygi subxaana qaadirka ah naga dhigay dad islaam ah xaqiiqatan saakay meesha aan joogno waxa waaye waxaan dhihi karaa meel laga sii horumari karo oo tilaabo kale laga qaadi karo waay liannahu suldaankeenna kheyr allaha sii suqurdaan cabdiqaadir xeedar xaqiiqatan ana xasuusu igu dhili shakhsiyan kii waxaan ahay iskuolka hadda uu sheegaya iyo ninkii ijaasa ka qaataan ahay imtixaamka koowaad ilmaha maanta waxbaranaya aniga shaksiyan waa ay soo jiiteen sababtoo taa waxbarashada iyo miisaaniyadda ay leedahay iyo qaabka ay leedahan dareemi karaa leannahu maanta qof walbo wuxuu dareemi karaa wax la barto in ilaahay subxaana qaadirka kitaabkiisa adduun iyo aakhira wax lagu libaanaya inay tahay gabadha hadda waa maqlayseen waxyaalaha aniga soo jiita shaksiyan waxay ahaayeen inta ay tirisay macadka qurduba xaqiiqatan waa meelo annaga muxuu ahaydee wax badan naga horreeyey laakiin maanta waxaan jecelnaa haddii ilaah yidhaaho intaas iyo in la mid ah in magaalada jamaama la xuso laguna xuso in ay waxbarashada ayaduna ku horumarsan tahay macadkana ay targelgelisay xaqiiqatan walaayadeennana kheyr allaha siiya waxaan ku jiraa dadkii salaadiinta codsaday macadkan alxamdulilah ilaahaynan ugu maceebayna maanta aaaartiisana waa muuqataa waxaan leeyahay marka insha allah daayarta maanta soo baxayso waxbaranayso waxaan kula dardaarmaa hal qodob insha allah waxbarashada meesha ay maanta ka wadaan ha ka sii siyaadiyaan xaqiiqatan waxaa maanta caqli leh ninka fikiro oo waxbarto waxaa kaloo ayagana aan u hambalyayna insha allah hooyo walbo oo maanta wiilkeeda ujeeda ama gabadheeda ujeeda ku faraxsan ama miidiyaha ka dhageysatay xaqiiqatan waa arrin farxad leh ha sii siyaadiso waxbarashadana maanta bilow ma ahan dhammaadna ma ahan xaqiiqo waaye khayru khalqilaha wuxuu leeyahay waqul rabbi zidnii cilman nebi maxamed waaye annaga warkeena ma jiro cilmiga maanta meel ku dhammaado male meeluu ka bilaabo waa la helaa laakiin marka insha allah waalidiintana waan u hambalyaynaa hooyooyinka macallimiintii wakhtigii iyo juhdiga geliyey waaligeenna kheyr allaha siiyo oo aan ka codsanay annaga ixtiraamkii uuna ixtiraamay iyo macaahidda uuna keen qurdubana waaba arkaysiinba faraciisa maanta owlaaddii wax ku baratay idinkaaba muxuu ahaytay indhihiinna macnaha yacni ku arkay xaqiiqo waa insha allahu tacaala waalidiintana waxaan leeyahay dadaalka awdiin meeshiina ka wada weliba xaqiiqo waa ee guriga waxaa muxuu ahaytay hooyo iyo aabbo yaa waalidka ah waxa xiga waa macalinka wax baro xaqiiqo waaye ardayda waxaan leeyahay insha allah saddexdaasba waalid waaye saddexdaas waalid nin walba xushmadiisa iyo xurmadiisa hala siiyo hooyo walba ha ku dadaasho dhallaankeeda ayada haddii wakhtiga dhaafay in ay ka faa'iidaysato maanta jaaniska waxbarasho yaallo aabbo walbo haddii asaga uu waxbaran waayey ama aqoon maadii uu soo bartay maanta aqoon diinada taallo oo adduunia aqra lagu liibaana taariikhdana ay xusi kartaa oo la dhihi karaa waalidkan waxbuu ilmihiisii baray waxbuu hagaajiyey insha allah qof walbana waa ku cusooba adduunia aqrana waa ku liibaana waalidiinta intaasaan dardaarmaa macallimiintaa soo haray macallimiinta insha allah waxaan iyagana dardaarmina haddii ilaahay yidhaaho in ay meeshoodii ka wadaan waxbarashada dhallaanka maanta ay soo bandhigeen ay soo saareen xaqiiqatan annaga waa ku indhadoogsanay insha allah ayagana waxaan leenahay dadaalkiina meesha kasii wada ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro annaga si guud odayaal haddaan ha waa idiin ducaynana maanta makaanka ducadaan taaganahay maanta inaan owlaaddii u ducayno ragga waxbarashada ducaadda ragga muxuu ahayta kheyrka u sacbinahay inaan u ducaynaan leenahay insha allah waana idiin ducaynaynaa amuurihiina allaha saqiro dembigiina nah ku dhaadhaafo haadaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم علم بالقرآن علم الإنسان ما لم يعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا مهد إسكاله الله نسي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن والاستقرار intaa kadib waxaa maanta u taagannahay in la furay macadka qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya macadkaas oo alla noo suurtageliyay in laga furo degmada jamaame oo in badan la sugaayay haddana ilaahay noo suurtageliyey allahaas ayaa mahad iska leh intaa kadib waxaan leenahay culuumta la barto aad bay ugu weyn tahay maxaa yeelay allana wuxuu noo tilmaamay cilmiga qofka wax ka saaya qofka kale ma sinaalan dheh allana aayad kale wuxuu ku leeyahay waaladiina uutuu lcilma darajaat dadka cilmiga la siiyana darajaad ayay leeyihiin xadiiska rasuulkuna wuxuu ahaa man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allaahu bihi dariiqan ila aljanna ardayda waxaanu dardaarmaya fursad maanta ayaa haysatiin macadkaan nila keenay inaad ka faa'iidaysatiin maxaa yeelay yaraanta ayaa wax lagu bartaa waalidiintan waxaan leeyahay ardaydiina ugu faa'iideeya maadaama degmada la keenay wax walban waxaa waaye beeraha la abuuranayo waxaa loo abuurtaa in dalagaas faa'iido laga helo ilmahana waa ilmo faa'iido in laga helo la rabo birul waalideyn haddii la rabona waxaa waaye in ilmaha wax la baro ilaahay la baro cilmigiisa la baro wuxuu ilaahay ku caabudayna la baro wixii cilmigiisa adduunya uu ku heli lahayna la baro intaas waxaana leenahay walaayadda jubba sufla ilaahay u suurtageliyay maanta inay degmada ka furtay ugu horeeya maktabka tarbiyatu watacliim oo macadka noo suurtageliyey muxaafadadan muxaafadooyinka kale la tilmaa aad ayuu fara badan yihiin jabbu suflan waa degmada ugu horeyso hadda laga furay maadaama iyagana waxaan leenahay degmooyin badan aan ii dhimane dadaala insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag ugu dambayn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu halkaa ka jeediyey sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose kaasoo uu kula dardaarmay ardayda macallimiinta maamulka iyo sidoo kale waalidiinta الحمد لله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا أم هذه علينا نوافجيي مكان كان أو مانتا حفلة نوغد عيسو نو suurtageliyey ayaa u mahad celinaynaa bacd axamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadib walaalayaal waxaan u mahad celinaynaa marti sharafa kala duwan oo ka soo qayb gashay xafladdan haddii ay yihiin culummada rabbaaniyiinta ah salaadiinta waalidiinta iyo bahda waxbarashada halkan fadhiyaan waa ilaahay fadligiis maanta waxaan joognaa codsiyadii oo la codsanaya qayb ka mid ah ilaahay noo suurtageliyo bifadlillaahi wa biraxmatihi waxaa ku faraxsannahay allihii noo suurtageliyey macad qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya oo maanta noo furmaayo waa ku faraxsanahay waxaan leeyahay markaan walaalayaal guud ahaan waxa lagu kala hormaro oo lagu tartamo waa diinta allah subxaana wa tacala noo soo dejiyey nabiga calayhi salatu wasalaam noogu soo dhiibay waa taas in allaha yarfacu bi hada alkitaab aqwaaman wayadacu bihi aakhariin waxaa kor ummad ilaahay ugu qaado waa diintan dadkii bartay oo ku camalfalay oo ku dhaqmay oo ummaddana gaarsiiyeen waa ilaahay korbaa u qaada dadkii baran waayey oo maogtahay ka jeesteena ilaahay hoosbaa u dhiga si kasta ahaaw sharaf kasta lahaaw nooc kasta ahaaw ilaahay diintan baa dadka ku sharfa waxaa mogtahay noo socday maalmahan waxbarashadii madrasadii imaam albukhaari in la tayeeyo kor loo qaado maalmiinta mogtahay la yihahdo boorka iska jafa kor u kaca hoosha baa socod soomo maantana waxay maraysaa qurduba inuu mogtahay haddii maanta aan joogno waa ilaahay subxaana wa tacaala baa u mahad celinayna jala jalaaluhu waxaa markale naga rabaa inaan u shukrino allah la in shakartum lasiidanakum wala in kafartum ina cadaabii lashadiid in allah ugu shukriino ilaahay si noogu dhammaystiro inta nagu maqnano ilahay nooga keeno waa akhiiran waxaan leeyahay walaalayaal dadka halkan joogo oo maanta waxbarashada diyaar ku ah fursad qaali ah baa ilahay idiin siiyey fursad maanta aad haysataan beri idiinma soo marayso in markan laga faa'iidaysto alwaqtu ka sayf waqtiga markaan ka faa'iidaysano ugu faa'iidaysano waxbarashadan dadaalkeen juhdigeen waalidiintiiin dhaleen maanta waxay nagu tarbiyeynayaan inaan ku dadaalno wax baranno waa nagu farahsan yihin soomoon in markaan waqtiga aan beerdaraynin waalidiinta waxaan leeyahay si haddal noo sheegay moogtahay waladun saalixun yadcuu lahu hadiidkii haddal noo akrinayay waxaa lagu gaaraa ilmaha aan tarbiyeynay oo diinta aan barnay oo wax fahmeen baa lagu gaaraa waxaan leeyahay markaan ilmaha keligooda waxaas ma baraana muhiimadda waalidiintaada laga rabaa in aad juhud iyo dadaal aad ku bixisaan waxyaabaha ay baranayaan waxyaabaha kale mashquulinaya laga ilaaliyo waqtiga loo ilaaliyo lagu dadaalo meeshii wax marayaan mogtay la kontarooro lala socdo baa lanaga rabaa inaan ku dadaalno duurka aad ku jirtaanna hor usii labalaabtaan maclimiinta waxaan leeyahay dadaalka mogtahay aada wadaan iyo diyaargarowga aad ku jirtaan waxaa la idinka doonayaa in aad wax ba hagranin aqoonta ilaahay subxana wa tacaala idiin baray jiilkan inaad ka hagranin oo idinka noqonin aan iska joogno waqtiga waa iska dhammaanaya waxaa laydinka doonay adku waa bartaan aad ku dadaashaan si aad mudiirka ballanqaadayay waqti kasta diyaar balanahay khamiista jima hataa fursud baa bixinaynaa waxaa laydinka rabaa si aad sheegteen ka dhabay ilaahayna waxaa idin weydiinaynaa in ilaahay idiin fududeeyo guud ahaan muxaafadadeen ee jamaame waxaa nasiib u yeelatay in loo furo macaad qurduba waxaan leeyahay maanta dadkii ka maqan oo fursaddaas maanta aan haysanin oo isdhahaayay meelo kale iyo meeshii waxbarasho ma jirto maanta waxbarasho meeshii yaala meeshaana waa meeshii aad wadagaraneysaan oo diinta mogtahay loo soo aadi jiray culumta sharciga loo soo aadi jiray waa antaasba asal ahaan jirta soomo waa meel diinad soomo wala wadagaranayo soomo marka inaan ka wada faa'iidaysano fa jazaakum allahu khayran ilaahi subxana wa tacaala ha idiin wada barakeeyo allahna waxaa weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa in ilaahay subxaana wa tacaala noo dhammaystiro waxbarashada noocyadeeda kala duwan allah waxaa weydiisanayna jala jalaaluhu in ilaahay nooga dhigo jamaam iyo nawaaxigeeda waa meel barakaysa ilahay nooga dhigo ilahay weydiisanayna subxana wa tacaala fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam bacd نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه فيه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin waxaa soo jeedinaya suhayba cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay faysal markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan dagaalada iyo duqaymuhu waa kuwa joogto ah saacadihii lasoo dhaafayna cadowga allah waxa uu duqeeyey deegaano kala duwan oo qidaaca ka tirsan iyadoo sidoo kale dagaalo culus ay ka socdaan dhulka daanta galbeed faysalow goobaha duqeymaha saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada khan yunis sidoo kale rafax ilaa bartamaha oo ay dayrulbalax ku jirto duqeymo ayaa laga soo sheegayey tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay marayso ilaa siddeetan iyo sagaal ruux halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol iyo shan kale dabcan tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun lix boqol sagaashan iyo kow halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo afar kun iyo lixdan ruux halka haddii aan kaga gudubno cudwaanka ka dhanka dadka shacabka ah saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda howlgallo kala duwan ayay qidaaca ka fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas waa weerar qanaas ah oo kooxaha muqaawamada filistiin ay ku beegsadeen askari yahuud ah oo ku sugnaa shaarica dowdax ee dhacaa koonfurta xaafadda xayu zaytuun ee magaalada khaza sidoo kale weerar sawaariikh ah ayaa jiray walaalka oo lagu garaacay xarumaha cadowga uu ku leeyahay qidaaca khaza dhanka daanta galbeed markaan usoo laabanno dagaalo falkafal ah ayaa weli waxa ay ka socdaan magaalooyinka dulkaram janiin iyo sidoo kale naabolis maalinkii afraad ayayna socdaan howlgalka uu soo qaaday ciidanka gumeystaha yuhuudda ee ka dhanka ah kooxaha muqaawamada filistiin dabcan muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyey waxay muujinayeen dagaalo falkafal ah oo dhinacyada dhex maraya muqaawamaduna bayaanaad kala duwan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay cadowga iska caabiyeen sidoo kalena allaah ay kula ballamayaan shacabka reer falastiina ay kula ballamayaan in ay ammaanada ilaalin doonaan ayna sii dagaalami doonaan intaa ruuxuu ka nool yahay xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تبلغ نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان القرآن ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترى تدعو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في guud ahaan dhegaystayaal caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري وشفيعي وفخرا سيري قيد التراخي